ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha ayaa khudbad u jeediyey odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta gobolka iyo dadweyne goobtaasi yimid isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay dadaalka maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe ee halkaasi ka socda khudbadda ra-iisul wasaarahana waxaa ka mid ahayd sidatan
mas-uuliyiinta dowladda federaalka wasiiradii xildhibaanada gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiinta gobolka duubabka iyo madax dhaqameedyada culimaadudiinta dumarka ardada iyo dhammaan shacabka gobolkan iyo magaalada dhuusamareeb waxaan ku salaamaya salaanta salaamka asalaamu calaykum raxmatullah runtii marka hore waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo sidii diranayd ee u soo dhoweyseen wafdigii aan hogaaminayey ee halkan u yimid runtii inuu inala qayb qaato gobashan heshiiseed ee afurteen idiin ballan qaadana siduu wasiirka hore u sheegay inaan wixii tegay iyo waxa haleba aan mas-uuliyaddeeda qaadayna haddii layihaado runtii waa waxaan rabaa inaan si gaara uga hambaliyey yacni beelihii halkan inta isugu yimid daweysiinta furay ee hadda ku heshiiyey heshiisyadii la soo sheegay dhammaystiri doonana inta hartay waxaa weeye hambalyaan leeyahay waxaan bogaadinayaa runtii duubabka mas-uuliyiinta intii ka qayb qaadatay abaawalka iyo maaragtay in heshiiska kan la hirgeliya runtii wax weyn weeye waxay runtii u tahay soomaaliyoo dhan guul wax badan oon wax la dhisi weyn waxa weye aamidniro dhexdeena taallo weye aamindaradaas waxay ku bixin kartaa oo keliya annagoo wada fadhiisanna heshiinna runtii meel kasta oo dalkan ka mid ahna maamul u samayna si maamulkaasi uu runtii ugu noqdo maamul hormariya degaanada markaas gobolladaas isku tegay ay ka mid yihiin saa ogsoontihiin maamul dhisiddu ruuxeeda daweshisiina dhawrkii hadda soomaaliya soo gaaray dhib ma ahayn reero keliya islaayeen dhib siyaasad ka yimid bu ah baahsan runtii reerihii oo dhanna dhibaateeyey marka daweysiisiinta waxaa qayb ka noqon doonta xataa in dadku intay isu yimaadaan ay maamul samaystaan maamulkaas wuxuu aasaas u yahay wuxuu aasaas u yahay in amni la xoojiyo wuxuu aasaas u yahay waxyaabihii uu hadda gudoomiyaha gobolka ka sheekeynayay ee ahaa in la hormariyo adeegyada bulshada ee gobollada wuxuu aasaas u yahay tacliinta caafimaadka kaabayaasha dhaqaale marka runtii waxaan rabaa ma rabo inaan ku dheeraado maanta oo garan karaa runtii waan idinkaga mahad celinaya sidii saaka loo soo fadhiisanay tahay hadalka kuma dheeraanayo lakin waxaan idiin sheegayaa gogashan waa taageersannahay waana runtii wixii imkaaniyaada iyo wixii galay nafuuda oo dhan diyaar baan u nahay inaan xukuumad ahaan aan qaadanno mas-uuliyaddeeda inta hartayna runtii idinla dhammaystirno haddii la yidhaahdo idinkuna gacan nagu siisaan sidii aan ugu gudbi lahayn ooan ugu gudbi lahayn tii gogoshii lagu dhisi lahaa maamulka labada gobol waa aan runtii soo dhoweynayaa wixii laga qabtay halka kan gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka o dhan xildhibaanadii iyo wasiiru dowlaha halka joogay dhibkii ka dhacay guriceel runtii waa lasoo afjaray waana ku faraxsanahay waana rajaynaya insha allah inta hartayna inaan dhammaystirno kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo khudbad ka jeedinayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud